out, getting ready for whatever comes next. This is VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasaa bisha januarina waa shan iyo labaatan sanadka labada kun labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkad ka shaqaysa arrimo la xidhiidha gaadiidka oo somalilan laga hirgeliyey taas oo shaqo abuur u samaynaysa dhallinyaro badan
kaargogu wuxuu u kala baxaa laba qaybood qayb waa qaybahan courier serviceka adeegyada degdega ah si caadiya oo qofka gurigiisa lagu geenayo lagaga soo qaadi karayo tusaalaha hargeysa oo kale
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro muqdisho ku dhaqan oo gawaarida gaarka loo leeyahay casriyeeya kuwaas oo agabyo cusub oo aan gawaarida ku imaan ku xidha heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa sheegtay in ilaa siddeed kun iyo shan boqol oo askari oo maraykan ah ay diyaar u yihiin in si deg dega loo geeyo qaaradda yurub iyadoo cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo dalalka reer galbeedka taasoo ka dhalatay xiisadda ukrain ruushka ayaa beeniyey inuu qorsheynayo tallaabo militari oo ka dhana ukrain inkastoo boqol kun oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka u dhexeeya labada dal madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii kulan muuqaalaha la qaatay xulafada reer yurub taasoo qayb ka ah dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay ugu heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo ruushka bentagonka ayaa sheegay in aan weli go-aan laga gaadhin in ciidamo maraykan ah loo diro gobolka ciidamada dalka burkina faso ee galbeedka africa ayaa sheegay in ay xilkii madaxweynenimo ka tuureen madaxweynihii dalkaasi rog mark christian cabore islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan ciidamo militari ah dhowr iyo toban askari oo ka mid a ciidamada gadooday ayaa isniintii kasoo muuqday telefishinka dowladda si ay arrintan ugu dhawaaqaan waxayna sheegeen in la wareegitaanku uu u dhacay qaab rabshado la-aan ah kabtain sidsore kabar ogudurgo ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u samayn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub arrintan ayaa daba socota kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada ugadugu macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne kabore warar horaantii isniintii soo baxayay ayaa sheegaya in ay xireen askartu isaga iyo oo isagoo ay la socdeen xubno kale oo ka tirsan dowladdiisii halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington deegaamo ka mid a somalilan ayaa waxaa ka jira adeega gaadiid oo ay qabato shirkad la yidhaahdo sahal shirkadan ayaa dadka ka caawisa helidda adeegyada gawaarida kala duwan oo ay tagsiyadu ka mid yihiin maamulaha shirkadaasi maxamed cali cismaan ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
haashim aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya sahal waa shirkad mxuaha adeeg bixisa oo ka kooban afar qaybood ama afar adeeg oo kala duwan adeega koobaad waa kan isku socodka gobolada adeega labaad waa ka alaabaha fudud ama express ama courier serviceka loo yaqaano adeega saddexaad waa qeybta kaargooga ama alaabaha culus iyo adeega afraad oo ah kii ugu dambeeyey imikaandaha furnay oo transformation ku samayna oo ah adeega taxiga oo loo dalbanayo amana loo isticmaalayo hab casri ah oo la jaan qaadaya teknolojiyad iyo adduunyadu halkay u socoto ama casrigan iminka aan u jirno sidoo ganacsigu u shaqeeyo
muddo intee leeg ayay jirtay shirkaddan sahal tan iyo intii aad asaasteen
sahal waxay lix sano kii juun baynu ayaan muxuaha markii gorisay daafurnay markaa lix sano iyo bilo ayaan filay inay tahay muddada imikay jirtay gobollada dalka ee ay ka shaqayso somalilan guud ahaan gobolladeed ka shaqaysaan
lixda gobol ee lixdii gobol ee hore ama lixda gobol ee waaweyn ee somalilan laba gobol unbayna ka howlgelin iminka sool iyo sanaag afarta gobol ee kale awdal murudijeex saaxil iyo iyo togdheer afarta gobolba way way ka howlgashaa maxmed waxaad sheegtay inaad ka shaqaysaan kaargooga iyo alaabaha oo aad u kala gudbisaan gobollada siaad ugu gudbisaan see se dadku idiinla macaamilaan
kaargoogu wuxuu u kala baxaa laba qaybood qayb waa qaybahan kuriya serviska adeegyada degdega ah si caadiya oo qofka gurigiisa lagu geenayo lagaga soo qaadi karayo tusaalaha hargeysa oo kale magaalooyinkale xafiisyada aan ku leenahayna dhammaantood xafiisyada ayaa la geeya dadkuna ay ka soo doontaan qaybtan kaargooga ee ganacsiguna way ka duwan tahay oo qofka meheradiisana waa lagu geeyaa meheradiisana waa laga soo qaadaa marka kaargooga waa qayb aan ugu talagalnay inuu si gaara ugu shaqeeyo ganacsatada oo ka qayb qaato koboca iyo horumarka ganacsiga oo dadkii markii hore ay caqabado fara badan kala kulmi jireen caqabada ugu weyn ay kala kulmi jireen ay ahayd uun xabsan ku yimaada alaabta sideedana ganacsigu timeka waxaa ugu muhiimsanee qiimaha u yeela marka inuu qofku alaabtiisii laba saddex saac gudaheed ku helo waxay keenaysaa inuu degdeg u iibin karo haddii halka haddii ay maalin ka maqnaan lahayd iibku dib uga dhici lahaa
intee dhallinyaro ayay markaa adeegyada aad bixisaan ee shirkadiinna sahm ay shaqa abuuru samaysaan horta sahal waa shirkadda keliya dhammaanteed waxaa ka howlgalaaba ay wada dhallinyaro yihiin dhallinyaro markaan leeyahay malaha anaaba ugu daaweyno inta inta joogta marka inta sahal iminka si toosa uga shaqaysa iyo si inta si dadban ula shaqaysa waxaa laga yaabaa inay kun iyo shan boqol ama laba kun ay gaarayaan kun iyo shan boqol ama laba kun markaan leeyahay inta sahal ka shaqaysa oo keliya kuma xisaabtamayo waxaan ku xisaabtamaynaa inta adeegyada sahal bixiso si dadban ula shaqeeya oo ay ugu yar yihiin laba kun oo taksi oo maanta ka diiwaangashan oo hargeysa jooga waxay si dadban ula shaqeeyaan shirkadda sahal shaqaale toosa maaha laakiin adeegyada sahal bay ku shaqaysaan marka waxaasuna de waa shaqa abuur loo sameeyey dhallinyarada si gaara sahal waxay bromood garaysaa dhallinyarta wax ka baratay jaamacadaha dalka oo dhammaantood adeegyadaan bixinno iyo maamulka iyo shaqaalaha maamulka ah iyo shaqaalaha iibka iyo shaqaalaha technology it-ga iyo dhammaan inta ka shaqaysa waa dhallinyartii waddanka wax ka baratay maxmed waxaad sheegtay inaad dhowaan adeeg cusub soo kordhiseen adeegaas oo ah adeega taksiga muxuu kaga duwan yahay adeegyadii shirkadaha kale ee tagaasida ee dalka ka shaqaynayay gaar ahaan magaalada hargeysa adeegan taksigu waa adeeggii horta ugu dambeeyey aan dahfurno wuxuu kaga duwan yahay habka loo isticmaalayo ama ugu shaqaynayo adeega taksigu naguma cusba oo adeega taksiga waxaan dahafurnay kii oo aan noqonayno shirkadii ugu horreeyey ee markaa adeegan isagoo si casriya u shaqaynaya dahafura laakiin nasiib daro waqtiga wuu la jaan qaadi kari waayey halkii ay technologiga iyo aduunyada ganacsiga adduunyada ugu socday marka iminka kanan dahafurnay waxa weeyaan waa isla adeegii oo aan transformation ku sameyn ama aan casriyeynay waxaanu kaga duwan yahay adeegyada kale ee jira iminka inuu si real timer iskugu xidhayo qofka tagsiga doonaya iyo tagsiga markaa shaqada u diyaarka ah ee iskugu dhow number one number two inaanu kala qoqobayn in dad gaarina ay tagsiga ku shaqaystaan in gaarina ay dalbato laakiin qof kasta gaarihiisa uu uga shaqaysan karo si bersonal ah marka uu diyaar u yahay tusaale ahaan inanka ardaygii jaamacadda markuu ku socdo ama inanka shaqaalihii markuu shaqada ku socday maruu ka soo baxo iyo intuu waqti firaaqa haystaba wuu shidan karaa sistamka qaybna uu ka noqon karaayo wuxuu kala soo bixi karaa mxuha daqligiisa yoomiyaha marka waa opportunity dadka fursad dadka siinaysa inay waqtigooga shaqo ama fursadooda shaqo ka ballaariyaan inta iminka soo xadidaysa limitationska ay haystaan marka labada qaab horta uga duwan yahay qaabkaas qaabka koowaad oo ah inuu si toosa iskugu xidhayo qofka iyo tagsiga iskugu dhow oo aanay shirkadaha kale iminka aanan lahayn
qaabka markaa uu qofka doonaya tagsiga iyo qofka tagsiga wada uu isugu xidhaya ma qaab onlinea
horta qaabkan sahal uu shaqaynaya waa qaab online ah qofku application buu la soo degayaa applicationka uma baahna inuu haysto keliya wuxuu baahan yahay internet inuu leeyahay internetkuna maanta waxaan isleehay dee dhammaan bulshadan way waa way way wada haysataa marka darawalka iyo qofka taxiga doonaya labaduba waxay isku helayaan qaab online ah onlinekuna waa imika dudu socoto oo de telefoonadii tsmka ahaa iyo offlineki o dhan waa laga sii guuraya marka waa application xayndaab borderlessa kuma xidhna mxuha waqti kuma xidhna area gaara kuma xidhna network gaara waxay ku xidhan tahay un just connectivity-ga qofku hadduu internet haysto si fudud buu isku heli karaya marka real timeki qofku g p s ku taagnaa iyo taxigu alkay kala taagnaayeen labada isku dhow ayuu isku soo qabanaya qaab online isku helaya matagaasida ay leedahay shirkadan sahal oo keliya ku shaqayn karaa applicationka noocaasa iyo tagaasidooda mise cid kasta oo applicationkaasi isticmaashaa oo taxiga iyadu gaaru leh way ku shaqaysan kartaa applicationkiina
shirkaddu haatan wax taxi ay leedahay ma jirto tagaasidii aan lahayna already waan ka saarnay mxuu ahaa shaqada fursaddan waxaa iska leh qof kasta oo gaari gaaraysa iskale levels iyo stages kala duwan bay leeyihiin marka tagaasidu shirkaddu shaqo kuma le dadkaa iska leh individualis owned weeyaan shirkaddu waxay leedahay systemka oo isu keenaya macmiilka iyo iyo mxuu ahaa taxiga applicationkuna uu habkiisa usoo gaarayaan marka had jeen waxaan ka shaqaynaa un sidii qofku adeeg wanaagsan u heli lahaa dirawal tababaran mxuu ahaa akhlaaqiyan iyo gaar ahaan nadaafad securitygiisa safetygiisa intiisaba la hubiyey in macmiilku uu soo haago heli karo kaasi wuxuu ahaa maamulaha shirkadaha sahal transport and logistic oo aanu ka wareysanaynay adeegyada ay qabtaan iyo dhallinyarada shaqada ka heshay fursadahaasi adeega ah ee ay bixiyaan shirkadda sahal haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idacaddeen ayaa idinku soo maqan marka hore si aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
idishayay cabariyaada isla gaaray dacalada dib markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idishayay cabariyaada isla gaaray dacalada digaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degina fardowsow soo daahira madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degina fardowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhumeeli diidaan markii aan ku daawaday indhumeeladiida daynkumaylin daruur yahay adookaali nabi yuusuf dabadi daruur yahay adookaali nabi yuusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadi daruur yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowso soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowso soo daahira
intaasaynan kaga gudbayna heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cumar nuur cabdullahi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada muqdisho waxaa ku dhaqan dhalinyaro badan oo qaarkood shaqo la-aan ah halka kuwo kalena ay la yimaadeen fikrado iyaga u gaar ah dabadeedna ay shaqo abuurteen dhallinyaradaasi waxaa ka mida kuwa qurxiya gawaarida gaarka loo leeyahay cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi warbixintan ayuuna muqdisho kasoo diray
iyadoo dhallinyaro badan oo waxbarata hadda aysan haysan fursado shaqo marka loo eego suuqa shaqada ayaa waxaa jira dhallinyaro ku shaqaysta khirfadda gacanta kuwaasoo si wanaagsan u maareeya nolosha reerahooda dhallinyarada ka shaqaysata meelaha looga shaqeeyo gaadiidka qaybihiisa kala duwan ayaa leh farsamooyin kala duwan qaar ayaa u rakiba gaadiidka raaxada kaamirooyinka la yska arko iyo aaladda gadaal ee rafiska loo yaqaan marka gaarigu gadaal u socdo waana khirfado ku yar dhallinyarada oo dhammaan aysan aqoon u lahayn qaarkood ayaa qurxiya gaadiidka halka qaarkoodna gaadiidkay ku qoraan muraayadaha madow ee mugdiga loo yaqaano baysalka markaad fiiriso dhallinyaro ku nool isgoyska kilomitir foor ee muqdisho waa kuwa leh khirfad sare oo noloshooda si maalinla ah halkan uga shaqaysta waxayna kuu sheegayaan inaysan ka soo bixin waxbarasho laakiin ay leeyihiin khirfad gacanta ah qadar waa mid ka mid a dhallinyaradaasi waxaan kula kulmay magaalada muqdisho waxaana weydiiyey bal khirfadiisa gacanta maasha allah shaqadan walaal way fiicantahay maasha allah shaqada qoyskeena iyo waxaan ka dibirnaa nolol maalmeedkeena maasha allah ana hadda reeraan leeyahay waxaana ka shaqaystaa gaadiidka kaamarooyinkaan ku xiraa raadiyaa maqli muuqaalka waa ku xiraa bensalka waan saaraa kuraasta gaadiidkana waa geliyaa marka goormaad baratay khirfaddan xirfadaan iyo labada kun iyo labaiyo tobankia kusoo biiray ilaa haddana waa kuguda jiraa maasha allah weliba laba reeraa ka leeyahay aniga
laba reeraa leedaha waxaad ii sheegtaa bal isgoyskan kilomitr four lambar afaraad ka shaqaysatiin dhallinyaro badan baa halkan shaqaysa bilowgii suuqa marka kusoo biiraysay maxaa kuu dhaliyay waxay u dhaliyay kolle shaqo la-aan oo magaalada ka jirto darteeda shaqo kale oo aniga tan aan u bartay waana shaqo fiican shaqo ma jirto marka lagu dhahayo waa qofaan shaqada oo caadiga aan oo ka faanaa jirto dhallinyarada
waxaad ii sharaxdaa qadar shaqooyinka halkanaad ka haysaan kala duwan bal dadka u sharax waxaan ka henaa gaadiidka baabuurta beensalka waa saarnaa guryaha xataa waa saarnaa maasha allah waa baabuurtana waa la saaraa raadiyaa lagu xiraa shaqooyin badan waayo diilmaha gaariga ee wasayraftuka geesaha ugu qoran iyo diilmaha noohada iyo ba- qooqonada iyo kulli waa la saaraa
marka maxaa dhaqaale kaa soo gala adigoo kale waxaa igu tiri laba reer baan leeyahay aruur baan leedahay maalintii maxaa kaa soo gala maalintiiniya walaahi marbisi waaye afartan doolar soddon markii maalintii aan waxba ima soo gelin aa dhahday labaatan doolar kaa soo gelayso
oo oo maalin walba oo maalin walba ah
waxaad aragtaa dhalinyaro badan oo shaqa la-aan ka cabato qaarkoodna waa tahriibaan way dhintaan qaarkoodna iyagoo jaamacada ka soo baxay ay- ay fadhiyaan fadhi ku dirirada iyo meelaha suuqa shaqa la-aanta marka maxaad uga duwan tihiin annagan waxaa ugu duwannahay shaqooyin waa haysanaa shaqadadan waa ku qanacsannahay waa shaqo aan baranay shaqo ma jirto marka lagu dhahayo qofka shaqada oo ka faanaa jirto misaal hadda qof oo waxaa jiro shaqadan aan qaban karin ku dhahayo ani jaamacadaan ka soo baxay ee, shahaaddaa wataa oo ku dhahaa marka shaqadan camal ma qaban karo
dhalinyaradaas ee, saad sheegta ku doonaysa dhahayso jaamacada ka soo baxay farsamo baran maayo ma jiri lahayd fariinaa u reebi lahayd
waxaa waa u reebaya qofkii kolley shaqa la-aan bahasana hayso waxaa leeyahay waddanka shaqa way taalaa shaqa la-aan ma jirto wallahi ba xaqiiqada idiin sheegaa lacag maalintii afartan doolar meelaa ka helaysid adduunyada ma jirto ugu yaraan hadda labaatan doolar haddii xataa ay kusoo gasho adiga waa noloshaada oo ku maarey kartaa marka waxaan leeyahay dadka shaqa ma jirto dhahayo shaqa way jirtaa waddanka
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho ee shaqo abuurka samaystay oo u waramayey wariyaha v oda cabdulqaadir maxamed cabdullahi qad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynala socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta dhammaanteedna waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha qaramada qaaradda afrika ee ka socda waddanka kameruun ciyaaraha qaramada qaaradda afrika ayaa maraya meel aad u xiisa leh kadib markii xulka martigelinaya ee kameruun ay si dirqa ah shalay ugu soo baxeen wareegga quaterfinalka ee sideedda xul kameruun ayaa labiyi hal dirqiya uga badisa xulka comoros oo ku ciyaaraya toban ciyaaryahan kadib markii difaacooda ahna kabtanka najiim abuu calaamada casaanka ah laga siiyey daqiiqadii toddobaad ee bilowga ciyaarta gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee cameruun samuel eto ayaa ka niyad jaba qaab ciyaareedka xulkii uu mar hogaamiyaha uu ahaa kaas oo lagu tilmaamay inuu soo bandhigay qaab ciyaareed aada u hooseeya ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacda bannaanka garoonka ay ka dhacaysa ciyaartan sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka isniintii waxaana isbuurashada dadkani ay timid kadib markii saraakiisha garoonka ay xireen irdaha garoonka xilli ay weli taageerayaashu kusoo qulqulayeen garoonkan oo qaada lixdan kun ayaa saraakiisha caafimaadku ku taliyeen in konton kun oo keliya loo ogolaado maadaama halista iyo faafitaanka caabuqa covid sagaal iyo toban ay weli sarreyso naasir bawl biya oo ah guddoomiyaha gobolka ay dhacdadani ka dhacday ayaa sheegay in khasaaraha uu intaa ka badan karo guddiga kaaf iyo dowladda cameruun ayaa ku dhawaaqay baaritaan lagu sameynayo dhacdadan iyagoo sidoo kalena sheegay in dhacdadani ay ku dhaawacmeen afartan qof oo kale xulka gambiya ayaa isna shala hal iyo eber uga soo badiyay waddanka guinea taas oo ka dhigan in gambiya ay ka hortegi doonto waddanka cameruun maantana xulka senegaal ayaa ka hortegi doona waddanka cape verde halka morokana ay ku dhici doonto waddanka malawi dhinaca kalena gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika batrish mutesba ayaa isna kulan la qaatay dhammaan garsoorayaasha ciyaaraha kaaf kadib markii cabashooyin dhinaca garsoorka ay muujiyeen xulalka ka qaybgalaya koobkan iyadoo xulka comorosna uu ahaa xulkii ugu dambeeyey ee ka gilgisha ficilada ay ku sheegeen kuwo deg dega oo ay qaadanayaan garsoorayaashu waxa uu sheegay in garsoorayaashu ay yihiin furaha mustaqbalka iyo horumarka kubadda cagta qaaradda afrika isagoo markaasina dhegaystay dhinaca garsoorayaasha aragtidooda xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluug ee nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
heeskaasi muqaasho ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idhacdeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe oo dhammaan waa bahda laanta af soomaaliga v o e dle sidaas iyo nabadgelyo